cidna naga walaale waxaan ku aragnay degmada ugaar badan baa soo gashay oo wakti badan hadda ay ugu dambeysay xiliyadii colaadaha waxa weeye degmadan badhaadhe sideedaba waxay ahayd degmada ugu ugaadha badan bay ahayd magaalooyinka iska mushaaxi jirtay oo nooc walba iyadoo leh deriga maroodiga xarulaha siiga shabeelka midaaha maroodiga wax badan iyagoo aa noocyo badan leh bay ayay joogi jireen xiliyadihii colaadaha ayna ka baxeen haddana aad bay ugu soo noqonayaan dalka marka aad bay ugu soo noqonayaan bal waxaad faahfaahin naga siisaa duurjoogtan ilaa wakhtigay soo laabanayeen ilaa waxay soo laabanayeen maxaan ku idhaha laba kun iyo saddexdii laga bilaabo ilaa hadda kolba nooc hor waan arkayna hadda waxaan dareennay aad bay usoo gelayaan xawli bayna ku socdaan way soo gelayaan noocyo badan oo maxaan ku idhaha aan arki jirnay oo dalka ka maqnaa baa soo gelaya dhankay ka soo gelayaan marka dhankan kenya kasoo noqonayaan annaga iyo kenyada noo dhexaysa maxaan ku idhaha duurka ah la yidhaah maxay tahay sababta ay u soo noqonayaan sababta kolley laba siyoodba way tahay xagga nabadgelye ahaanta hadda way tahay xaggan xuduudka kenya oo laga soo wado oloola qolyaha al-shabaabka lagula dagaalamayana way jirtaa iyadana oo diyaarada iyo lugba lagu soo sifaynayo ugaadhan ma waxaad u aragtaa ugaar soomaaliya markii hore ka tagtay oo soo laabatay mise waxaad u aragtaa ugaar dalka kenya ka baxday maya ugaadhani waxa weeye ugaadhii joogi jirtay dalkan weeye waxa weeye dalkan soomaaliya ay ka baxeen oo markii hore dhulkan ay joogi jireen degmadan badhaadh ay joogi jireen horey waxaan u maqli jirnay qaxooti soomaaliyeed baa dib dalkii ugu laabtay haddana waxaan maqlaynaa in ugaadhi ay laabanayso marka maula dhaqmaysaan sidii ugaar dalkeeda ku soo laabatay mise damac inuu idinka galaaba laga yaabaa maya adeer ciidamo ilaaliyaan u samaynay kawaan baan samaynay si loo ogaado hilibka la cunaayo noocuu yahay inuu xoolo yahay iyo inuu ugaadh yahay loo ogaado sidaasaan ku kala bixinaynaa sidaasaana u ilaalinaynaayo afar iyo labaatanka saac kontaroolkooda iyo ilaalintooda iyo wixii xabad dhacaya ayaanu ilaalinaa marka aad baanu usoo dhaweynaynaa ugaadhan maaragtay aan lahayn noo soo noqonaysa siyaabahan aad sheegtay waxaad ku kontarooli kartaan dadka magaalooyinka jooga maxaa tallaabooyinah ood ka qaadi kartaan dadka miyiga jooga iyo baadiyaha fog dad baa noo jooga dhulka degmadana dee maamul bay leedahay oo xukumo oo maaragtay kontaroolaya oo taleefanaa lagu wada xidhiidhaya dad baa noo soo warramaya oo aan samaysanay marka wixii wax dila waanu la soconaynaa howlgalkan kenya ka socda haddii uu dhammaado ma laga yaabaa inay kenyadii ku soo noqdaan maya oo dalkanaga waxa weeye dee amni buu sii noqonayaa oo wuu soo hagaagayaa amnigiisa dadkii ugaarsanayeyna dee maaragtay soomaaliya ahaana dee xukun baaba ka soo baxay oo amar baa la siinaya inaan la dilin marka ma filayno inay noqonayso hadda duurjoogta qaar baa halisa sida libaaxa iyo dhurwaaga dadka deegaankuna waa xoola dhaqato marka sidee baad u kala badbaadinaysaan waxaan ku kala badbaadinaynaa dadku waa dad la xukumo oo hadda dawlad yeeshay weeye awal dee dawlad la-aan baa jirtay oo nin waliba wuxuu arku iska dilayey laakiin hadda dee amar baa jira oo xukun dawladeed baa jira marka dadka iyo xooluhu way kala yihiin haddii uu dad cuno waa lala dagaalamaya libaaxa iyo dhurwaaga laakiin wixii xoola ah waxa loo dili karaa ma jiraan marka dadka xoolahooda la cuno ma awoodaan inaad magdhow siisaan waa laga soo saari doonaa haddii amar la bixiyo kolley qaab uun baa markaa loo samaynaya haddii ilaaha yidhaaho wasaaradihii ay si fiican maaragtay u shaqo galaan kolley waxa weeye hadda waa amar guud oo inaan la dilin weeye marka haddii ay wax dhibaanna kolley dee dawladda unbaa si dhihi doontaa dadka ay wax u geystaan